عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن الاستنجاء باليمين baabu nahyi nahyiga baabkiisii weeye la yska nahiyeyey canil istinjaa'i istinjo lagu istinjoodo bilyamiini gacanta midig oo gacanta midig ruuxu inuu ama wax iskaga beeyo ama uu iskagaba maydho bal nahyigii kuba yimi taas buu baabkeedii yahay qaala alimaamu almualifu raximah llahu tacaala xadaanaa mucaad bnu fadaalata qaala xadaanaa hishaamu huwa adastawaa'iyu can yaxya bni abi kasiirin can cabdillaahi bni abi qataadata can abiihi qaala anahu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sanadka kolley hishaam iyo yaxye iyo dee waa rijaal inoo soo noqnoqon doona ama waaba ka inoo sheegay waa hishaam ibnu abi cabdillaahi imaamkii hishaamu dastawaayi la odhanayay kolley meel dastawaa la odhanayay dhar laga keeni jirayy baa xirfadiisa iyo shaqadiisu aydoo taasaa loogu nisbeeyey saxaabiguna waaba faariskii dee islaamka ama faariskii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh abu qataada sheekhan bukhaariye mucaad ibnu fadaala kolley kutubta lixdaa bukhaari unbuu kaga sugan yahay na bukhaari buu u sheekh yahaye qolooyinka kale ee iyaguna usuusha alih lamay kulmin waxna kamay warin waa nin hiqa ah bukhaari mashaayikhdiisii raggii ugu waaweynaana kaba mida bal dee nina umay suurtogelayn ragga kale oo dhan inuu nin la kulmu wax ka wariyo oo laba boqol iyo tobankii meelahaas ayuu dhintay hijrada bukhaari markaa dhowr iyo toban jir buu ahaa laakiin qolooyinka kale oo dhammi dee malaa abu daa-uud baa waqtigaa sideed jir noqonayay muslimna oo kaba yaraayo saa daraaddeed umay suurtogelin ama umay suurtogelahayn inay laba kulmaan isaga ee bukhaari markaa afraaddiisii weeye waana nin hiqa ah mashaayikhdiisii dabaqadii ama dabaqaadka ugu waaweyn mashaayikhdiisana ka mida waa raggii ugu hor dhintay bal wuxuu yidhi markaa abu qataada qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi idaa shariba hadduu cabo axadukum axadkiin oo hadduu wax cabo falaa yatanafas yaanu neefsanin fil inaa'i weelkii yaanu ku neefsanin oo waa fii xaali shurbi intaa uu afka ku hayo iyo weelka gudihiisa yaanu ku neefsanin ee haddii bal uu baahdo neefsi afkiisii ha ka durkiyo dabadeedna ha neefsado hadduu markaa u baahan yahay inuu sharaabkiiyo wuxuu cabaya sii watana dee uu kuba noqon haddii kalena intaasaabuu ku kaaftoomay laakiin weelka dhexdiisii uun isagoo afka ku haya yaanu neefsanin baa rasuulku yidhi salawaatuullaahi wasalaamu calayh wa idaa ata alkhalaa marka uu yimaado meeshii lagu xaajo gudanayeyna hadduu yimaado oo uu xaajadiisii gudanayo kolley xadiidku waa inoo soo celin doonaa waxaana la socota riwaayada dambe dee fabaala oo ujeeddadu waqtigaa xadadku ka soo baxayo weeye uu kaajo falaa yamasa dakarahu dakarkiisa yaanu taaban biyamiinihi midigtiisa yaanu ku taaban walaa yatamasax yaanu iskaga biinoo biyamiinihi midigtiisana waxyaanu iskagaba biin xadiidku qeybta dambe maxalushaahidkiiyo munaasabadu ay tahay saa daraaddeed buu imaka halkan mar kale uu inoo soo celinayaan dheeraynoo casharka caawa ah ee marka kale uu soo celin doonaa ashribo ayuu ku soo celin doonaayo waa xaggan cabitaanka iyo waxa kuba tacalluqsane bal qaybta hore dee nahyigan rasuulka ilaahay waa nahiyey in weelka laguba neefsado waxaana ay dee taaba yidhaahan gees horta marka laga eego waa dee adab fiican oo adaabtii shareecadu inoo jidaysay ah waxaa dhici karta ruuxu hadduu isagoo weelkii afka ku hayo oo cabaya uu neebsado inay wax ka soo baxaan ama sankiisii ha noqoto ama afkiisii bal ama raa'iixo uu leeyahay se iyadoon dee markaa ama calooshiisa iyo macidadiisa fasaad iyo ama cilla ay jirto raa'iixo aan toosayn oo kaba soo baxdo marka hadhow sharaabkii ciddii uga dambaynaysay ay dee waxa weeye ay markaa ka yaqiiqsoodaan oonay cabbin iyo bal ama sharaabkiiba fasaadu kuba yimaada taas baa rasuulka ilaahay u diidayoo ruuxu markuu neebsanayo dabadiisaa ku neebsado bal dee xadiid baa saa kuba yimi afkiisaa ka fogayo haba neebsado bal taas baa adabkiiya laakiin in weelka dhexdiisa lagu neebsado dee waa tan rasuulka ilaahay uu nahiye labadan qaybood ee kalena ama dee labada jumle inoo dambeeyaana waxkabay ku wada tacalluqsan yihiin ruuxu markuu xaajo gudanaya gacantan midigtu gacantii kale way ka mudan tahay wixii baab karaama ama takriim baabkee iyadaa lagulaba yimaadaa waa tan wax lagu canayo waa tan wax lagu qaadanayo wax lagu bixinayo lagu salaamayo oo kale oo taas gacanta bidixna dee wixii bal matalan dahuurkii hadday tahay iyo wax cunitaanki iyo umuurahaas iyo waxyaalaha gacanta bidig buu rasuulka ilaahay u khaas yeeli jiray waxyaalaha kale ee ama isaalo baabkeeda ama baabkaa takriimaan ahayna bidixda ayuu u khaas yeeli jiray haddaba midigtii uu ruuxu cuntadaba ku cunaya iyo taas inuu kula baashiro nijaas iska biinteeda ama iska maydhitaankeeda iyo taas maa bal dee inuu waqhtigaa cindalbowl baan idhaahnee dakarkiisii uu taabto waqhtiga caynkaasana nahyigan baa kuba yimi bal taasba weeye umuurahan imika nahyiguna ee daahirkiisu waxaaba nahyiga u asalay inuu taxriim yahay ahla daahirna waatay kuba tegeen iyo dee jamaaco mala culummada kaba mida sida qowlkooda waxweyn lagaba fahmaya laakiin jamaahiirtu halkan nahyigan tansiih bay kaba dhigaan baab adab bay kaba dhigaan iyo tansiih oo kale haddii bal nahyigii uu khilaafo gacantii midig kuba isinjoodo kol hadduu tii ama wax iskaga biyo ama uu kuba maydho in dee haddii bal aan nahyiga litaxriim nidhaa ismi haba jire laakiin istijada ha lagu noqdo istijadu kama ansaxaysa lama odhanaye bal waa taasoo in wixii dee midigtii waa taan leena wixii baab takriim oo dhan ba iyadii ay tahay waxyaalaha caynkana ee ama isaalada najaasa ah iyo wixii laba midka ahaana ee gacanta bidix baa iyadii lagula baashiraya walaa yatamasax biyamiine baabun laa yumsiku ma qabanayo oo dakarahu biyamiini idaa baala waa xadiidkii hore inaynu kaba soo baxnay uun bal in yarunbaa sanadkii inoo soo yar kordhayso xagga horeunbaaba dee si aan soo sheegnay xadiidka markuu soo celinayo kolley faa'iide ama isnaadiya ama faa'iide matniyaa jiraysa labaduba halkan waa inoo jiraane ee waxa weeyaan markaa uu isagu kaajayo dakarkiisii iyaanu iyo gacantiisa ku taabanin laftigii hore xadiidkii idaa baalay inolamay socon waati aan sheegayna ee yaxaaba ahaydba falaa yamasa dakarow biyamiiniho dee wax caamaba lagaba fahmayo guud ahaanba dakarkii yaan midig laguma taabanin halkan si qeyd baa inoogu socotay waa xadiid keliya uunoo ruwaadii dee barhkood ay sheegeen wax kuwii kale aanay noo soo xafidin ama ay kaba tegeen oo dee bal xaalada xadiidkaa horena kan aan kuba qaydaynaa waa kan sheekhuna iskuba qaydo wuxuu yihi xadaثna mxamed bn yuسuف qala xadaثani اlأwsaaciy can yaxya bni abi kahiiri can cabdاllahi bni abi qataadata can abihi can الnabiyi slى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal sanadka moxamed ibni yuusuf iyo awsaaci baa aan markaa markii hore sanadkii hore aan inoogu sugnayn oo mucaad ibnu fadaale iyo hishaamu dasawaay ayay bedeleen waa faa'iide isnaadi oo isnaad kale oo kuwii hore dee ama dariiq kale oo xadiidkii aan markaa kii hore uu inoo soo sheegay aan ahayn baa halka inooguba sugan matigana bal iyada wixii uu kordhiyey waa taan arki doonno waana kaa tarjamada inooguba sheegay ama inta dambe waa intii markii horeba xadiidka sanadkii aynu soo aragnay wuxuu yidhi markaa nebigaa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh idaa baala hadduu kaajo axadukum axadkiin falaa ya'khudanna iyaanu qaban dakarahu dakarkiisa biyamiinih midigtiis oo qabashadan haddii ay dee waxa weeye oo maydhitaankii wixii uu iskagaba maydhayay iyo hadduu xataa istijmaar isticmaalayo dee iyadii ma taabanayo dakarkiisii kuma taabanayo gacantiisii midig falaa yaakhudana dakarahu biyamiinih walaa yastanji biyamiinih haddii aan jasmino dee walaa yastanji haddii laba idhaaho ama aan ya-dan aniga ya-baa ii taalla waxaana odhan karnaaba waa ishbaacun xarakadii unbaa la jiiday ficilku waa iska majsuum nahyigiina waynu wadanaynaa oo yaanu ku istinjoona biyamiinihi midigtiisii alistinjaana inta badan marka biyo la isticmaalayaa laba idhaa laakiin markay dhagaxiyo waxaa xataa wixii layskaga biinayana jaanibkaa kale ha ugu bato kan istijmaariyaha laba idhaa iyadna istinjada waa la idhaa xalayba taa waan soo yar sheegnay waana wax inoo dambeeya haddaba midigtiisa yaanu ku istinjoon walaa yatanafas yaanu neefsanin fil inaayi dee kollayna xadiidkii horea ziyaada inoola socoto oo markaa wax cabayo weelkii uu ku cabayo weelka dhexdiisii yaanu ku neefsanin wakhtigaa uu cabayo xadiidkii horeynu soo maray maxamed ibnu yuusufkana waa alfiryaabi waayo maxamed ibnu yuusuf ilbikandina horeynuu soo marro sheekhuu ka wariya labadaba sheekhyadiisii ayay kaa mid yihiin laakiin waa firyaabi kani horaanan usoo sheegnay markuu maxamed yuusuf uu idlaaqo inuu firyaabi u jeedo waa inta badan weeye kolkol waa xadiid baan soo aragnay isagoo bikandi shaarixu kuma fasiray ama xaafid iyadoo uu markaa maxamed ibnu yuusufkii idlaaqna uu ahaa isagoo hadda hadalkiisa kalena uu horeeyo xaafid uu taas isagu labadooda ku kala saarayay xadiidka macnihiisu waa waxaan filaya waa inoo daahirba oo bal maxa weeye taas ee umuurahan uu ka kooban yahayna qaybi waaba inoo dambeysaa xagga sharaabkiyo nahyigii horena waa ta aan soo aragno bal ruuxii muslimkaa waa loo diidaya rag iyo dumarna halkan farqi udhexeeyaa ma jirto axkaamta way kuba siman yihiin marka waxa weeyaan ay dee istinjoonayaan ama taasoo kale hadday tahay taabasho midig wax lagu taabta iyo hadday tahay iska biin wax la yskaga biiyay iska maydhid oo kale iyo nahyigan baa yimi rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh umuurahaas oo dhanba way nagaba nahiyey laftigan qaydkuna idaa baala markan ila waa xaaladii bowlka bal xaalad kale oon taa ahayn imika halkan nahyi uguma sugna bal waxa weeye ee laakiin xaaladii markaa waqtigasaajaya iyo bal taas bay ahayd walow dee la odhan karo iyaduba gacantii midig in lagaba dhowro xaalooyinka kalena weeye laakiin xadiidka tay nooguma suganee nahyiguna kuba yimi labada xadiid waa xadiid keliya un alfaadaa waan iskuba qaydaynaaye waa cinda albowl baabulistinjaai bilxijaarati istinjadii lagu istinjoonaye dhagxaan ayuu baabkiisii yahay lafdiga alistinjaa koley waa isaalatu najwi min almakhraj adu waa iyadoo waxaan dee meeshan ay wax ka soo baxaan un wixii dee adaha ahaa ama wixii dee nijaastaa lagaba suuliyo inta badan waxaa loo isticmaalaa biyaha loo isticmaalaa laakiin awqaadda qaarkeed dhagxaan iyo wax aan biyo ahayn marka la isticmaalayana istinja waa lagaba cabira waa suu ibnu qurquul madaaliciisa uu kuba yidhaaho waana tan oo imika halkan alistinjaa bilxijaara ayuu bukhaari kaba cabiray marka qolooyinkii iyagu kuba tegay iyagoo malaasa badan eegaya alistinjaa haddii laba yidhaa inay marka biyaa uun yihiin een dhagxaanta loo isticmaalin radin baa halkan uguba sugan bal waxa weeye oo tarjamada san uba soo dhigtee waxaan leenahay waa laga badan yahay uune haddii dhagax iyo wixii la midka ahaa een biyo ahayn ama jaamidkaa wax layskaga biinayo ama layskaga suulinayo iyadna istinja waa la ydhaa istijmaarba ha u bato istijmaar baabbu u dhigan doona haddii a laydhaa xadaanaa axmed ibnu muxamedin ilmakiyu qaala xadaanaa camr bnu yaxya bni saciid bni camrin almakiyu can jaddihi can abi hurayrata qaala anahu qaal axmed ibnu muxamed ilmaki waa nin isna bukhaari mashaa'ikhdiisuu ka mid yahay bal isaguna waa afraadda kitaabka bukhaari buu afraaddiisa yahayoo qolooyinka kale lamay wadaagsan walow dee ninkii imika mucaad ibnu fadaaleen sheegaynay uu ka dambeeyeyoo barhkood ay soo gaadhi soo gaadheenba waana ninkan shahiirkaa ee kitaabkan macruufkee taariikhu maka laydhaa alasraqi ee waa madbacaysan ee taariikhu maka awowgii weeyo ninka maxamed ibnu cabdilaahi baa la yidhaha waa ninkaas waayo kaas bukhaari waa kaba dambeeya taariikhu maka ee waxa weeyaan alazraqi waa awowgii imaka ninkaasuu xafi awowgiisaba yahay oo bal matalan taas haddaba in dee reer makana waa ahaa kolley abulwaliid iyo abu muxamed labadaba way yidhaaheenoo waa nin hiqaan leenahay oo bukhaari afraaddiisa bal waana dabaqada atbaacu taabiciinta dadkii la kulmay un kuwoodii ugu waaweynaa waxaa ka dambeeya camr ibnu yaxya ibnu saciid waa nin reer bani umaye ah oo isna reer maka ahaa oo qoraysh ah oo dad nin iqa ah weeyaan oo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaaye xadiidkana wuxuu ka warinayaa awowgii awowgiina waa saciid ibnu camr ibnu saciid ibn alcaas kolley nin baynu soo maray kitaabuulcilmi xadiidkii ahaa halkii baabku u dhigtay liyubaliqi shaahidu lghaa'iba nin ciidamo dirayay oo maka u dirayo saxaabi abuu shurayx laba odhanayay uu weydiistay bal inuu la hadlo siduu waxyaala uguba sheego dee xaramkii maka ayuu ibnu zubayr waqtigiisii ayuu ciidamo u diraye waana ninkaasoo camr ibnu saciid baa la odhanaya alashtak hadalkii ugu jawaabayna dee kitaabulcilmi nagamuu dheereen walow dee intii aynaan kitaabka joojinahayde laakiin baabkaa liyubaliqi shaahidulqaa'iba ayaynu ku soo marray ninka haddaba camr bnu saciid alashtak ay odhanayeenee laba odhanayay ninkaas baa ah camarkan dambeeyo iminka camr ibnu yaxya ibni saciid ibni camrin camarkaas baa ninka aynu soo marray ahaye amiirka kol ama waali madiine kaba ahaa camr ibnu saciid alashtak kolley oo nin reer baymayuu ahaa saxaabi muu ahayn isagu kolley walaysa min ataabiciina biixsaanna kamuu mid ahayn laakiin raggan uu dhalay dee waa rag iqaadoo ama ha noqoto ninkan dee camr ibnu yaxya ibnu saciiden lana waa nin iqo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa ama inankiisan inay can jadihida waa saciid ibnu camrin oo isaguna nin iqa ah oo isaguna reer maka ah kolley ninka ashtaqna camr ibnu saciid ilashtaq mar buu dimishik adigu dee malaa inqilaab iyo axdoonuu laba wareegay oo adigu markii dambe dee ninka ilmaadeerka ahayeena waqhtigaa khilaafada hayse cabdimalik ibnu marwaan ayaa dilay dabadeed buu dadkiisiiyo waxyaalaha makaya loo soo diro sanbay reer maka kuba noqdeenoo makay degan xataa ilaa waqhtigai cabaasiyiintii iyo laakiin waa camarka camarku riwaayo inooma laha laakiin waa dikrigiisaan soo marnaan leenahay waa qoyskiisii laakiin nimankan labadan dee isu awowga xadiidka kala warinaya marka saciid ibnu camrin ayaa wuxuu ka wariyey abu hurayra oo qaala wuxuu uhi abu hurayra itabactu waxaan raacay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan raacay wa kharaja waanu baxay lixaajatihi xaaje uu lahaa walxaal qad kharaja lixaajatih macnaa rasuulkii ilaahay oo dee ballanskaba xaalaynaya xaajadiisii u baxay ayaan raacay fa kaana wuxuu ahaa laa yartafitu mid aan daymoon oo markii hore rasuulku dayna keen muu odhan rasuulku uu baxay salawaatullaahi wasalaamu caleyh isaguna uu ka daba tegay oo uu raacay rasuulkii ilaahay dhinacyada ma dayeynoo markaas dee si uu arka bal cidda la socota ama cidi inay soo raacday hareeraa muddo ahayn fadanawtu minhu adigu markaas waxaaba riwaayo kuba timi inuu si dee isdareensiiyo uu xiixsanayo oo dee markii dambe rasuulka ilaahay ku yihi waa iyakan iyo waa abu hurayra buu yidhi markaasaa de adigu markuu halkii gaadhay ayaa fadanawtu minhu aan u soo dhowaaday rasuulkii ilaahay fa qaala rasuulkii ilaahay baa wuxuuhi weli uma fadhiisan xaajadiisii uu soo baxay waa dariiqii oo dee halkii uu ku soo gaadhay ibqinii waxaad ii dalabtaa ii doontaa axjaaran dhagxaan dhagxaan ii doon astanfid bihaa waan ku istinjoonayaa waa halkan istinfaadkii waa alistinjaa bilxijaara macnaha dee waxa weeyaanuun taase ii doon kolley astanfidu biha waa ii xarakaysantay taa astanfidna waan aqriyayaayoo jasmada ah labadaba dee waa laba wejoo iska daahira ama jaa-ise haddaan astanfid bihaan idhaahnana dalabkan ibqini ficlo amarka ama dalabkaa jawaabtiisiibuu ku jasmisnaanayaa haddii astanfidu aan idhaahna waa kalaam bilaabmaya ama istinaaf buu noqon oo ibqini axjaaran dhagxaan ii doon astanfidu waan ku istijoonayaa dee maxaaba dhagxaantii dee waaba iyadoo saa'ilino markaa maxaad ka dhigaysaa dhagxaantiio astanfidu biha waan adigu isku nadiifinayaa ama kuwa istijoonaya aw naxwu ama hadalkan astanfidu bedel wax la mida oo ku dhow ayuu yidhi iminka istinfaadkuna asalka hore waxa weeyaan dii laydhaa istanfado ama nafadoo kale shay marka sidaa loo hurgufo si boodhka iyo waxyaalaha loogaba daadiyo taas baa waxa weeye oo shaygii la luulo si qubaarkii iyo boodhkiisa u daato markaa ayaa nafdi ama istinfaad lagaba cabira laakiin dee macnahaasi kii asalka ah haba noqdee iyadoo istinjo loo isticmaalayna luqada saaxib alqaamuus iyo way soo naqliyeen oo haddii la yidhaha istanfada bilxajar ama astanfidu bilxajar bimacnaa istanji buu noqonaya ama istanja waa ku istinjooday haddaba waan ku istijoonayaaye waxa weyaan ii doon dhagxaan walaa tatinii hayla imano hay keeni weeye aniga bicadmin laf walaa rawthin saalo iyo waxyaalaha dee xayawaanka saaladiisaas fa ataytuhu waxaan ula imi oon u keenay rasuulka ilaahay biaxjaarin dhagxaan bidarafi hiyaabii maradaydii waa maradii watay faraqeedii ayuu dhagaxii ayuu kuba soo qaaday oo daraftii hiyaabtaydaan dhagxaan ugu keenay fa wadactuhaa waan dhigay axjaartii ilaa janbihi rasuulka ilaahay dhinaciisii oo dee rasuulka ilaahay xaajadiisii buu fadhiistay marka si aanu ula kicin oonu dee ugu baahanaynu haddana intuu la kaco waxa weeyaan wixii uu doono kamuu fogeyne agtiisii ayuu soo dhigay wa acradtu canhu waanan ka jeestay oo dee marka aan dhigaya rasuulka ilaahay ag imi xaggiisa maday ahayne waan ku soo dhowaaday dhagxaantii baan usoo dhoweeyey si uu gacantii ula gaari karo waanan kaba jeestay falamaa qadaa markuu xaajadiisii gutay ayuu atbacahu raaciyayoo macnaa atbacahu waa wixii dee khaarijkaa kaba soo baxay bihinna ay bilaxjaari axjaartii macnaha uu ku suuliyey weeyaanoo wixii buu iskagaba biiyey macnaha atbacahu ay alxaqahuo wuxuu kinaayo cibaaradan ay ka tahay atbacahu biha uu ku istinjooday diba ayay markaa cibaaro iyo kinaayo kaba tahay bal xadiidka kolley sheekhu raximahu llahu tacaala hore aan usoo yar sheegnay khaasatan kitaab salaad sidaa maaha oo inta badan tartiibtii ay lahaan jireen buu dee daahirka ahayd baabay abwaabtii isugu xigxigtaa ee kitaabulwuduu dee isagoo inoo bilaabo marka hore faradnimadiisi iyo shuruuddiisi iyo fadligiisi iyo wax horreeyey waa kan abwaab dhowr ahayd oo istinjo ah isdhex markaa soo raaciyey weysadii haddana xataa iminka taasmana waxoogaa abwaabaan taasaan haynay weysadii buu dib ugu laami doonaa khaasatan kayfiyaadkeedii wax kaba mida taa nafteedan baabab kale ayaan kuba arki doonaaye bal horta waxaan leeyahay in sidee muu kala soocinunoo weysadii iyo istinjadiiyo wixii ku tacalluqsanayd hagaag umuu kala goyno muu kala soocino waana wax islaasimaya oo ruuxii inay isagu weysaysanayey istinjadii hadduu u baahan yahay waa inuu istinjo laba yimaado dee waana waajib istinjadii bay noqonaysaa si bal matalan ama biyaha layskaga maydho ama wax kalaha layskagaba masaxo shardigeedii marka la helo kol haddii dee si waxa weeyaan dahaarada ay uba xasisho haddaba in abwaabta kolley waxaad mood markaas aad in kolkolbay waxyaalo aad moodaa umuuro ama dee isku dhadhowaadeena malaha la kala saari lahaa abwaabtan weysada inaanay kala saarnayne bal imanka halkan taynoogaba sugan biyo in lagu istinjoodo oo rasuulka ilaahay ku istinjooda xalaytaynu soo maray axjaarna waa kanoo inuu wax iskaga biyey waynu soo maray marka axjaarta la yskagaba biinayo ama wixii la midka axjaartii shardi maaha biyo in la waayo ruuxu isagoo biyo haysta waa ku kaaftoomi karaa waa ruqso isagoo biyo haysta ayuu istinjada ama dhagxaan iyo waxyaalaha iyo wixii la midka ahaa ee dee daahirka ahaa ee jaamidkana ahaa bal waxa weeyaan uu isticmaali karaa bal taas weeye rasuulka ilaahayna labada xaalaba salawaat ullaahi wasalaamu caleyh way nagaba sugnaatay ku iyagu bal yidhi mala istijabil ma rasuulka ilaahay kama sugnaa waati aan axaadiiseediiyo wixii raddi u ahaa aynu soo maray taas waa mid arrinta kale xadiidka inooguma sugan rasuulka ilaahay walaa ta'tiinii bicadmin walaa rawth waa xadiidka inooguma sugan aniga ha ii keenin laf iyo dhagaxoo dee markuu yidhi dhagxaan ii doon waxaaba dhici karlayd abu hurayra haddii uu dhagaxoraba u waayo dhagxaantu waa waxa u badanuune shay kale oo uu arkayu islaam wuu iskagaba biin karaa inuu uba soo qaado kuwani ay kaba mid yihiin rasuulka ilaahay baa ku sii baraarujiyey inaanu laf iyo rawth ama saalo iyo waxyaalahaas xayawaanka saaladiis aanu uba keenin bal markaa labadan uu rasuulka ilaahay kaba soo reebay maxay keenayaan labadaa markaan iska saarno waxyaalihii kale oo dhagax shardi maaha iyadune wala bacd alculamaa qowlkoodu yahay dhagaxu shardi maahae wixii kale bal isagu daahire ee wax suulinaya een labadan ahayn rasuulka ilaahay kaba soo reebay inay dee noqonayaan ama dee waraaq adag waraaq adag haba noqoto wax kale jirif iyo qori iyo waxhaba noqoto dhagax adigu wixii bal maalan wax suulinayay laakiin labadan rasuulka ilaahi uu kaba soo reebay xadiidku waa iyaduu inoo iman doono xadiid kale abu hurayra oo ayaa waxaa laakiin meel dambuu kuba iman doonaaye waxaa markii uu rasuulka ilaahay arrintan dhammaystay ee uu xaajadiisii dhammaystay ayaa uu abu hurayra dib u weydiiye uu ku yidhi maa baalulcadmi warawth maxaa ay tahay sababta aad dee ama xaaladan lafta iyo rawdkoonay u gelayn in lagu baal wax la yskagaba biiyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taa wuxuu uga jawaabay waa dacaamkii jinka jinka ayay cunto uba yihin in laga xumeeyo maaha halkaasna culimmadu waxay ilxaaqiyaan kol haddii deejinka cuntadiisii ay noqotay waxaan istijo gelahayn oo imika tan tacliil uugaba dhigay waxyaalahan dadku ay cunaan ee cuntooyinkii dadkuna dee iyaduna waa tan iyadoo loogaba qisansay ma noqonayso wax gelaya maha taas oo kale bal umuureyntaa dhaafsanoo dee bal waxa weeyaan xadiidka kuba sugan oo tacliilkiisa iyo waxyaalahaasna way jiraane bal waa umuurahan imika leenaan kaba soo qaadayno waxaana xadiidka halkan uu sheekhu leeyahay waxyaalaha fawaaida inoogu sugan kaba mida itibaacu saadaati wain lam yaruu bidalika dadka madaxta ama saadaadka ama mudan oo kale raacitaankii la raacaya xataa iyagu yaanay inakeenba odhanin oona taas oo kale istiqdaamu liman bacda raciyati dee umuurahana kolley muru'aadki iyo waxyaalahaas waa wax in ruuxana sharafo u ahoo iyada taasi muru'adiisina ma dhaawacayse waxaa kaloo iyadana balbe matalan kaba mida dee kaalmayntii ruuxa looguma kaalmaynaya wixii ama kuwa istijoonaya sabiyo oo kale dee taas soo dhoweynteedii waxyaalaha arrintan abu hureyra yeele baabun laa yustanja birawthin waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay xadiid laba mid ah oo imika xadiid abu hureyru ahaa kana waa xadiid iyadana cabdullaahi bni mascuude laakiin waa ta aynu soo maro rasuulka ilaahay xadiidkii ku yidhi laf iyo rawth ay keenin bal imanka tiibuu gaar ahaan rawskii tarjamo ugu dhigto wuxuu yihi bukhaari baabun laa yustanja laguma istijoonayo birawthin rawth rawthku waa adigu xayawaanka saaladiisa culimmada luqada barhkoodna waxay kuba qaydaan waxyaalahan qoob kale sadee fardihii iyo dameerihii iyo biqaashi iyo waxyaalaha dee saaladoodii bay kuba in markaa ay laf luqa ahaan ku khaas yeelaane bal waxyaalahaas ama rawskii laguma istijoonayo xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna zuhayru can abi isxaaqa qaala laysa abu cubaydata dakarahu walakin cabdالraxmaan bn اlأswadi can abihi anahu samica cabdاllahi yaquulu bal abu nucaym fadl bnu dukayn kolley waa imaam aada u shahiira oo macruufa oo bukhaarina waa kan sheekhadiisii ama raggoodii waaweynaa kaba mide zuhayrna waa zuhayr ibnu mucaawiya abu isxaaqna waa abu isxaaq asabiiciya laakiin cibaara inooguba sugan halkan qaala qaaladan faacilkeedu waa abu isxaaq oo abu isxaaq wuxuu yidhi laysa ma ahaanino abuu cubaydata abuu cubayda dakarahu xadiidkan aan soo wado iyo laftigiisan abuu cubayda muu sheegin walaakiin abuu cubayde imika anugu imika kama warinayo weeye siyaaqana abuu cubayda ma lahee walaakin dakarahu waxa walaakin cabduraxmaan ay dakarahu waxa sheegay cabduraxmaan ibn اlaswad can abiihi anahu samica cabdallahi ujeedadu waxa weeyaan abu isxaaq asabiici xadiidka kolley laba dariiq buu kuba wariyey dee waxyaalahago kale furuqaha uba dhaxayso mid waxa weeyaan abu cubayda abu cubaydahana waa in cabdullaahi bnu mascuud weeye abu cubaydat bn cabdillaahi bnu mascuud waa markaa isagii cabdullaahi bnu mascuud abu cubaydunbaa u dhexeeya nin keliya u dhexeeya dariiqa labaadna waa cabduraxmaan ibn اlaswad can abiihi can ibni mascuud oo cabdiraxmaan ibn اlaswad baa ka wariyay abiihi aswad waxa weeyaan ayuu kaba wariyey aswaduna khaci weeye aswadkaasna wuxuu kaba wariyay aswad ibn yaziid weeye ibnu mascuud oo labaa u dhexaynaya marka maxay halkani ay tahay dariiqan ama xadiidkan aan warinaya abu cubayd walow riwaayo uu meesha kuba leeyahay oo xadiidkan dariiq kaleo abu isxaaq lagaba wariyeyna uu jirto uu isaga dariiqiisaa kuba wariyo tirmidi iyo ay wariyeen zuhayrna kaka warinay maahay waa israa'iil uu awow u ahaa abu isxaaqe laakiin xadiidkan imakay noo soo socdaa ciddan ka maqlay waa cabdiraxmaan ibn aswad halkana muu tadliisin tadliis kolkol waa samayn jiray ma tadliisina laakiin halkani waa samaaciisii iyo maqalkiisii weeye waa cabdiraxmaan ibn اlaswad can abihi kaba maqlay kolley dariiqa abu cubayda can ibni mascuudna culimmadu way celeeyaan waa cabdullaahi ibni mascuud inankiisii laakiin waqhtigii aabihii aada buu u yaraa markaa samaac ma sugaan uu isaga wax ka maqlay oo walow axaadiid uu ka warinayo aabihii ka wariya ay jirto laakiin qadaacyo kaloogo baa jira waayo aada buu u yaraayo isagoo aabihii wax kamuu maqlin kamuu maqlin marka marka aabihii isagoo wax ka warinayo waa sidaa meeshii jirta dhacsan inqidaaciisaasaa jirta marka dariiqii kaas ahaa maaha ee waxaa xadiidkii aan ka warinayaa buu leeyahy cabdiraxmaan ibn aswad can abiihi kolley waana cabdiraxmaan ibn aswad iyo aabihiiba labadino aada u qiimo badan oo cilmi iyo camalba wada lahaabay ahaayeen klina waa qoys marka la eego qoyskaa reer nakhac oo cabdiraxmaan ibn اlaswad iyo aabihii aswad ibnu yaziid iyo aswad adeerkii oo kana yaraayo calqamatu bnu qays oo xalayna ti aan lahayn abudarda isaga laba hadlaya iyo ibraahim ibnu khacu aswad u abti ahaa iyo nin kaley aswad walaalayiin oo cabdiraxmaan ibnu yaziid layidhaha intuba waa rijaasha saxiixa intuba cilmi iyo camal baa ilaahay wada siiyo waa qoyskaas dee ninkaay oo abtiga ahayn iyo intan kale qaraabada kale ah waana isla wada qoys xataa kaay oo abtiga ahayn reer naqace bal taasba weeye haddaba aswad ibnu yaziid oo mukhadrama waa nin weyn eh oo waqtigii rasuulka ilaahayba soo gaadhee ayaa anahu samica wuxuu maqlay cabdallaahi cabdillahi ibni mascuud yaquulu xaaluu ku qowlayo ata nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi alqaa'ida qaa'idkii qaa'idku wataa nidhi asalka hore luqadu waa almakaanu almudma'inu min alardi meesha godan ee dhulka kaba mida dee waana meelihii ruuxu si uu isha dadkiiyo ugaba qarsoomo xaajada lala fadhiisan jiray magaca halkaasaa leh ee markii dambea wixii khaarijka insaan kaba soo baxayay iyadoo maxalka magaciisii ay tahay baa xaaligii lagu idlaaqay oo calaaqada mujaawaradaee ka dhexaysa daraaddeed majaas mursalown haddaba in qaaidkii meeshii imika waa qaaidkii waa meeshii makaankii uu fadhiisanayo xaajadiisa la fadhiistay halkiibuu yimi fa amaranii wuxuu amray an aatiyahu inaan laba imaado bialaaati axjaarin saddex dhagax saddex dhagaxaanu laba imaado oo macnaan u soo qaado fa wajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax baan helay watamastu haalia mid saddexaad baan doondoonay oo falam ajidu maan helin fa akhadtu waxaan qaatay oon soo qaaday rawsatan koley ibnu khusayma wuxuu wariyeyba dameer saaladii inay ahayd ibnu khusayma halkanoo rawsata ximaar be waana ta aan sheegayno barhkood inay soo naqliyeen wixii bal maalan dee fardaha iyo biqaasha iyo adugu dameeraha iyo waxaa qooble inuu rawtooda rawska ay kuba khaas yeelaane waa barhkoodun luqade adugu ayaan soo qaatay fa ataytuhu bihaa waan ula imi fa ataytuhu rasuulka ilaahi baan bihaa waa dee labadii dhagax iyo rawsadii ayuu u keenay fa akhada alxajarayni rasuulka ilaahi labadii dhagax buu qaatay wa alqaa uu tuuray alrawsata saaladii waa iska tuuray wa qaala wuxuu idhi haadaa kani rikisun macna waa nijaas weeye macnaa uma suubado in wax layskaga biiyo dahaaro ma gelayo oo wax ma dahirayo rasuulka ilaahay saasuu uba tuuray markaas wa qaala bal taas haadaa riksun waa mid inta kale ziyaadada ama sanadka uu inoo qaadina waan raacin doonaa horta dee istinjadii iyo istijmaarkii iyo iyadoo in lagu kaaftoomi karo waataan markii horeba soo ogaanay arrinta halkan inooguba sugan in laftigii hore inooguba sugnayn ama xadiidkii hore abuu hurayrana rasuulka ilaahay saddex dhagax buu ku qaydin inuu la yimaado saddex buu cayimay xadiday oo saddex markuu saddexdii waayeyna waa kan laba intuu soo qaaday dhagax buu tii saddexaad rawsadan kaba dhigay oo kale halkan nooguma sugna tii saddexaad wixii uu yeelay laakiin xadiidka ama dee riwaayaadkan ibnu mascuud barhkood lagaba wariyey ayaa waxay keenayeen inuu yidhi dhagaxii keen oo bal muhimku markaa waxa weeyaan ruuxu hadduu wax iska biinayo iskaga biinayo waxaa ama dhagaxiyo wixii la midka ahaa waxaa shardi ah saddex dee masxasee u dhacaan in saddex dhagax ama saddex goor inuu wixii iska biiyo marka haddii saddexdaa goor markuu iskaga biiyey dee alinqaana waa la ilaalinayaa inuu wixii suulay oo dee bal ahartiisa ay baabaadeen haddii meeshii lao arko inay nadiifowday saddexdii goorna uu iskaga biyey ama uu isticmaalay saddexdii khalaas waajibkii ama shardigii halkan waa dhammeeyey oo dee intaasay uguba dhan tahay haddii laakiin uu arko iyadoo wixii weli ay wax baaqi ku yihiin dee waa siyaadinayaa ina iyadana waxaa la eegayay oo alinqaa iyo wixii meeshii in la nadiifiyo wax maqsuud ay ahaydba waa qasadka wax la yskagaba biinayo marka haddii bal maalan markuu saddexdii kaba badiyey mar afraad oo kale meeshii ay ku nadiifowdo waxaa sunno ah itaar waman istijmara falyuutir rasuulka ilaahay baa yidhi waanay ruuxii dee isagu istijmaar la imanaya ama dhagxaan iyo waxyaalaha wax iskagaba biinaya witri ha ahaaday haddaba haddii dee markaa horeba saddex shardi bay ahayd oo waa intii ugu yarayda intaay uguba xasileenna witrigiina waa yahay saddexdii shardiga ama waajibka ahaydna waa laba yimi arrinta way uguba dhantay haddii ay inqo isagoo ama meesha ku nadiifinayo saddexdii ay kala badato markaa in la ilaaliyo itaarkiina shay mustaxab uu noqonaya waajibna ma aha kol hadday meesha markaa daahir noqoto waayo riwaayo abu daa-uud ayaa waxay ahaydba man istajmara markaa faqad axsan waman laa falaa xaraj oo ruuxii dee istijmaar la yimaada waxaan ka dhigaynaana wixii saddexdii kaba badnaa istijmaarkii dee waxa weeyaan laba yimaada witri laba yimaada waxa weeyaan waa dee fiican tahay waman awtara nacam sax faqad axsan waman laa falaa xaraj laakiin haddii aanu witrigii laba iman kola dee saddexdiina kaba badan tahay meeshin ay u nadiifowday wax cidhiidh iyo xaraj ma jiro bal itaarku sunnuu noqonaya wixii saddex ka siyaadsan ama saddexdu waajib bay noqonayaan kale axaadiidii baabka inooguma soo aroortayna taasaaba jirta xadiid isagaa saxiixa muslim kuba sugnaa baaba ahaa laa walaa yastanji axadukum biaqala min alaaati axjaar axadka idinka idinka mid saddex dhagaxa ka yar inaanu kuba istinjood bal markaa koley bal arrinku kaa wey xaggan rawsadaiyo waxaa kuba tacalluqsanaa waa tii inoo horeysay oo aan imika soo sheegnay oo dee waxa cilada laysuguba diiday wuxuu ihi markaa musanifku bal maalan lafdigan rigsina ruwaadda qaarkood waxaan filaya waa riwaayo bal maalan ibnu khuseymiya ibnu maajiya ay leeyihin baa rigsun bedelkeeda ridsun ay dhacday taasna markaa markaan taa ku fasirano macnaa waxa weeye shaygani waa waxaan daahir ahayn nijaas weeye dee markaan waxma dahirayo waa tacliil kale iyo dee taa hore oo ahayd inay dacaam jin yihiin oo calaf ay u tahay dawaabtoodana iyadna tacliilkaasi waa inoo yimo labada arrimoodba meesha way soo aruureene laakiin waxyaalahan aan sidooda daahirka u ahayn wax ma dahirayaan ay dee tani kaba mid tahay taasba weeyo haadaa rigson rasuulka ilaahay qowlkiisanuu yidhi wa qaala ibraahim ibnu yuusufa can abihi can abi isxaaqa xadaanii cabduraxmaan ibraahim ibnu yuusuf ibnu abi isxaaq weeye aabihii yuusuf abu isxaaq baa u awoowa yuusufna waa in abi isxaaq marka xadiidka ibraahim ibnu yuusuf baa aabihii yuusuf ka wariyey yuusufna abu isxaaq buu kaba wariyey laakiin maxaa meesha jirtay inuu yidhi abu isxaaq xadaanii cabdiraxmaan ujeeddadu intan waxa weeyaanuun dee wax matin inoo soo kordhiyey ma jirta waa cibaaradan baa laakiin faa'iido weyn xambaarsane abu isxaaq waa nin imaama waqtigiisiina aadna waa u cumriyey rag dhowr ahaayoo berina kitaabkii hore aan filayaa muslimka qoloyn ay dee ay barkiin taraajimya ay kaba soo qoreen oo lix ahaayo laba yidhi axaadiidta ku wareegto dabaqadoodaas waa axaadiidta badankooda la wariye ayaa iyaga gasha sanad ahaan kuba gasha ayuu kaba mid yahay taasi haba jirtee laakiin waxaa haddana ka dhacda isaga tadliis wax la yidhaaho kolkol ruuxii inuu dee wax weeyaan wax ka maqlay meesha kaba saara ama qariyo oo kaleo ruuxaanu ka maqal dee uu balintadlis uu laba yimaado marka dee waxaaba la odhan lahaa cibaaradan barhkoodna waaba yidhaaheene halkan uu yidhi walaakin cabduraxmaan ibnulwasad can abihi anahu samica isagu ma sheegin abuu cubayda arrinkan ma sheegin buu yihi waxa sheegay intaas sariix kuma aha inuu isagu ka maqlay oo tani kuma cadda wuxuunbaa meesha uu sheegay cabdiraxmaan ibnu sacuud isagoo aabihii ka warinayay aabihii inuu cabdullahi ibnu mascuud kaba maqlay maxaa markaa halkan bukhaari uu laba yimi meeshan tadliis inaanu jirin xadiidka uu isagoo cabdiraxmaan ka maqlay waa tan riwaayadan kale uu kuba yimi inuu yidhi xadaanii cabdiraxmaan cabdiraxmaankuna waa cabdiraxmaan ibnulswad can abiih oo aniga waxaa ii warramay markaa xadiidkii tadliis ma jiro wixii lagaba baqanayay meeshan tadliis inuu yimaado ama cibaaradani waxyaalihii ay keenaysay oo kale oo dee sariix kumay ahayn kala maqale hebel baa saa sheegay un waxaan maqabo taa waad odhan kartahay tii baa meesha kaba baxday bukhaarina tiiboo deeta bal markaa halkan inaan tadliis jirin ayuu bal maalan inooguma caddaynaya waa inta iyada cibaaradani ay laba timi waxa weeyaan taas oo tacliiqa taas buu gaba jeedaa inaan tadliis meesha jirin barhkood baa taa sheegtay baabulwuduu'i maratan maratan kolley waan dee casharadu way noo soconayaan weliba abwaabtana wuu soo celcelinayaa kolkol intuu wax mujmala keenu tafsiilkiisii keenayaayo waan iska wadi karnaa waan iska yar wadanaa inta wadayne bal qolooyinkeena kol haddii si dee kitaabkiina waa socdaa kutubtuna waxaa iska yar dhibba in akhdaa ama tasxiifaad xagga madaabicda kaba yimaada kolkol madbacadii maaha nuskadii fartahaydee lagaba soo qoray ayaaba khadaasi iskaba dhaca inta badanna haddii kitaab ama dabca uu soo baxo wax laga yaabaa dabcaadka dambena in dabcadii un laga taswiro khada io dabcadaasi lahayd t waayo dabcaadkan aanaya waa kuwii hore kitaabka waayo dabca iska qadiima weeye waa dabcadii markaa mar hore la madbicayey kitaabka waqti hore la madbicayey dabcaad kala duwanna way jiraane walow dee malaa imika waxyaale ay jiraan dee kolley aada loogu cinaayooday oo soo baxay oo dabacaad dee intana ka tiro badan haddana laakiin qayb badan oo kitaabka ka mida kol hadduu aada u muntashir yahay waa taswiirtaas marka dee kitaabkana aad buu isugu dhowdhowyo si halkan tilmaamayo aa u yar heshaan way yar adag tahaye magacun baan anigu iyo meesha taalla halkuu sharaxa qabtay waa alqa rawthata ee uu hadalka daxaawiya uu soo noqlinaya marka laba sadar saddex sadar la dhaafo ayaa cibaara ku sugnayd waqad taabaca calayhi macmaran abuu shucbata alwaasidiyo abuu shucbata alwaasidiyo anigu waa kitaabka safxada meelihiisaas halka waa alqa rawthata waayo soo safaxaadba ma noqonayno qolooyinkana fatxa haystaan leeyahay haddii abuu shucbata idiin taallo kolley waa taxriifun madbacadeed ama khada madbacadeede sababku in la yidhaah weeye abuu shucba maahay abuu shaybata alwaasidiyo weye abuu shaybana waa ilmo abi shayba waa ibnu abi shayba abubakar iyo ragga awowgood weeye ninka abuu shayba loo yaqaano reer waasid waayo sunanta daaraaqodni ayaa laftiga kuma saxan yuu sidaa uguma sugan yahay maan dhaafay baabul wudui maratan maratan weysadii la weysaysanayey marmar horaynu taa kalaamkeeda u soo maray inuu markuu waajibka yahay laba goorna dee iyaduna waaba dee sunnii bay noqon saddex goorna waa intii uguba badnayd taas waa tii uu bilowga ina soo yidhi sheekhu raximah ullahu tacaala bal iminka axaadiid ayuu halkan inoo keenayaa dee umuurahaas marmarkii iyo labadii goor iyo saddexdii ay kuba sugantahay bal axaadiid iyadoo wayse keliya laba iyo saddexii ay isugu jiraan taas ayuu inoo keeni doonaa marka baabka wuxuu dhigtay baabulwuduu'i maratan maratan waa baabu bayaanilwuduu'i ama waxa weeye weysadii dee marmar la weysaysanayay bal daliilkeedii iyo wixii kuba yimi xadaثna mxamed bn yuusuf qaala xadaثna sufyaanu can zayd bni aslama can cadaa bni yasaari can ibni cabaasi qaala anahu qaal rijaasha dhammaan waan soo wada maray sufyaankuna waa hawri wuxuu yihi ibnu cabaas tawadaأa الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam maratan maratan rasuulkii ilaahay waa weysaystay marmar ayuu u weysaystay ujeedadu isagoo xubnihii marmar maydhaya wejigiibuu marmaydhay gacmihiibuu marmar maydhay lugihii ayuu marmar maydhay taasba weeye halkan aad buu mukhtasar u yahay laakiin xadiidkan intan weysada ku soo jirnay waa kaas ayaynu soo marray isagoo tafsiil lahoo intaa kaba dheeroo baabkii uba dhigtay wejigii oo la maydho min karfatin waaxida waa karfo keliya wejigii laguma maydho ee sifadii loo maydhayo wejigana ay kuma sugnayd intuu gacantiisa biyay kusoo qaatay tii kale uu geeyo labadoodii ku wada maydhay bal taas weeye waa xadiidkeedii halkan waa mujmalo intanuu ka soo qaatee isagoo mufasala waynu soo maray marmar inuu rasuulka ilaahay maydhayna dee taas waana asalkii waajibka waa intii waajibkuu kuba xasilayay markiina dee waxay noqonaysaa marka mar lagu kaaftoomaya markii keliha markay xubintii intii la maydhayo wada gaadhaan ee haddii markuu intii uu maydho weli xubintii ay qaybi engegan tahay markii ma dhammo weeye oo qaybtii aanu xubintii maydhgeedii dhammayn ee markuu markii wada gaadhsiiyo intii maxalkii faradka gaadhsiiyo khalaas markii ee aslulwaajib waa u xasilay baabulwuduu'i maratayni maratayni wuxuu u baabaysan yahay tanna waa weysadii ama bayaanulwuduu'i maratayn iyadoo labalaba goor macnaha labalaba gooroo la weysaysta maaha waa xubnihii oo la maydho labalaba la maydho taas buu baabkeeda yahay xadaثna xuseyn bnu ciisa qaala xadaثna yunus bnu muxamadi qaala xadaثna fulix bnu sulaymaana can cabdاlahi bni abi bakr bni camr bni xasmin can cabaad bni tamiimin can cabdilahi bni zaydi bal waa casharku su yar socda waan taraajimta kolley dadkuna way soo yar noqon intooda badane waan si dhaafayaa cabdillaahi bnu zayd baa imika cabaad ibnu tamiim ayaa wuxuu ka warinayaa adeerkii cabdillaahi bnu zayd ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay tawada-a inuu weysaystay maratayni maratayni laba laba gooruu weysaystay bal xadiidku halkana waa aada buu u kooban yahay waanu ijmaaliyey sheekhu raximahu llahu tacaala waa kan soo koobay laakiin xadiid waa inoo soo socdaa cabdullaahi bnu zayd ibnu caasim dadkii rasuulka ilaahay weysadiisii iyo kayfiyadeedii oo dhan inoo soo wada naqliyey buu ka mid yahay si fiican inoogu soo dabdiyey bal xadiidkuna waa inoo dambeeya waa iman doonaa laakiin xadiidka inoo dambeeya iyadu kolley dee maaha oo kuma sugna inuu wejigiina laba goor maydhay gacmii laba goor maydhay iyo waxa weeyaan lugihii laba goor maydhuu dhammaantoodba laba laba uu ku dhammeeyey ee waxa weeye riwaayada uu inoo iman doonto haddii la yidhaaho iyaday iskuba jirto oo acdaada qaar laba uu maydhay kuwa uu saddex maydhay ay isuguba jiraan taas baa inoo dambaysa bal waxa weeye waa riwaayada kitaabka inooguba iman doonta laakiin bal haddaan xadiidka cabdillaahi bnu zayd ahna oo uu leeyahay xaafid waxaaba malaa daahir ahayd inuu baabka u baabaysto oo u baabaysto qasl bacdi alacdaai maratan wa bacduha maratayn wa bacdiha maratayn oo bacdiha alaaa maraat oo ilaysee waxa weeye shardi aanay ahayn haddaad mar ku bilowday mar aad ku dhammayso ama laba aad ka wada dhigtay inaad laba ka wada dhigto haddaad saddexdii aad saddex ka wada dhigtay wayse keliya inaad kala badbadin karto mid adoo mid maydhay kuwii kalena laba aad maydhi karto xubin kalena aad saddex maydhi karto bal taasi jawaaskeeda oo xadiidka cabdullaahi bnu zayd lagaba qaadanayay in taa u baabaysaaba daahir ahayde laakiin dee axaadiid kale oo abu hurayre iyo qolooyin kaleba ay warinayeen ayaa waxay kuba yimaadeen rasuulka ilaahay inuu acdaadiisa labalaba maydhay bal rasuulka ilaahay way nooga sugan tahay muqadimadii weysadana taas waan kuba soo aragnay inuu mar maydhiyo laba inuu maydhiyo saddex dee saddexna kamuu badin baabulwuduui alaaan alaaan labada xadiid hadday koob koobnaayeen labada baabna wuu dhigtay in gees kalena in labadaas dee xadiidba iyagoo dhaadheer ay kitaabkii kuba sugayiin baabkan iyada uu inoo soo wado xadiidka waa dhammayn doonaa allahuma arrin baa jirto halkan cabdillaahi ibnu zayd waxaan idhi waa cabdullaahi ibnu zayd ibnu caasim waana saaxiibkii sheekhuna saasuu dhigee laakiin waxaa dhacay in kolley irshaadu saari kitaabkaas sharaxa bukhaari ayuu halkan cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi dhacay taasna waxay u soo gudubtay fatxulmubdiga oo kale ama saaxiib dee sharaxan tajriidka oo kale oo isaguna markuu axaadiistaas dee waxa weyaan dhiganayo dee isagu abwaabtao dhan waa gooyo laakiin axaadiista ayuu san usoo dhigdhigtee inuu cabdullaahi ibnu zayd ibnu cabdibarabbi ay kaba dhigaan labadooduba kolley waa waham ee aan meesha lahaynba xaafnu xajarna halkiisa cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim ilmaazini baa inooguma sugan cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabina xadiid weyseoo halkan lagaba wariyaana ma jirto bal labada saxiixna riwaayo kumaba laha dee waa saxaabigii aadaanka kuba riyooday xadiidkii aadaankiis iyo ruyadiisuna asxaaba sunan ay wariyeen laakiin inoogumaba sugna riwaayo saxiixa bukhaari iyo muslim toona iyo riwaayo kuma laha marka bal waxaa leeya waa baab tambiih weeye kolley waqti horena waa igu dambayso dee waa xusuustii un markaas inay dee khaasatan fatxulmubdiga dee waxaana ugu horrey waa irshaad saari mutabac u aha isagu cibaarada ay dhacday cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabi arrinkuma ahayn ninkan aan hayna waa cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim waana ninkii xadiidkii aynu soo marnay ahaa in rasuulka ilaahay looga cawday nin dee u qaadanayo si waxay weysadu kaba jabtay ee rasuulka ilaahay markaa uu dee xukumkii aynu soo marray iyo xadiidkii uu sheegay waa ninkii warinaya dee aynu soo marrayba cabaad ibnu tamiinba markaasaan kusoo marrayo cabdullahi ibnu zaydan wuxuu ihi markaa baabulwuduui alaaan alaaan waa weysadii la weysaysanayay iyadoo xubnaa la maydhayo saddex saddex goor xadaثna cabdالcaزيiز بn cabdالlahi اlweysiyu qaala xadaثanii ibrahim bnu sacdi can ibni شihaabi ana cadaa bna yaziida أن عضام أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار بل كل سنة كيض وعدد إن كتاب كان أكبر بضن إن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نوية ابن الشهاب يا عضاء بن يزيد يا حمران وسدح تابعي حديث كسنة كيسكو ودا السودان taabicigaa xumraana waa taabici weyno waa cuhmaan mawlihiisii dee khaadimkiisiina ahaa bal waa sabigii ugu horreeyey madiina yimi waqtigii abubakrin waana dad ciraaq lagaba keenay oo dhowra amada rag fiifiican ay kaba yimaadeen bay ahayd oo kolley reer faris malaa ayaa inay asalkooda iyo carab ahayna waaba suurtagaloo dee reer faris baa lagaba soo furtay oo markii dambe waa xumraankan iyo zayd ibnu aslamkan iminkaan hayne caalimka aabihii aslam oo mowlaa cumar ahaa iyo balqolooyintaas siiriinkan ilmo siiriin dhalay ee isna mowlaa anas ibnu maalik iyo waa dadkaas bay ahaayeen oo sabyigii ugu horreeyey madiine soo galay khilaafadii abibakrin iyadoo ciraaq lagaba keenay bal taas buu ahaa xumraan waana kan iminka cuhmaan mowlihiisi xadiidkiisa weysadinay noo warinaya wuxuu yidhi haddaba akhbarahu xumraan oo mowlaha cuhmaan ayaa cadaa bni yaziid allaythi u waramay oo wuxuu ugu waramay annahu ra'aa inuu arkay cuhmaan bna cafaana dacaa isagoo dalbay biinaain weel oo wuxuu yidhi ii keena oo isaga bal weel in loo keeno dadkii inuu waxbaruu doonaya weliba ficilna uu wax kuba baro dee arrinkanna kaalmaysi uu dee isticaanadii dee wixii uu ku weysaysanayay bal maalan loo keenaba ayuu dadkii kaba dalbay in taas laguba caawiyo oo kaleo isticaanada madmuumkii waa ruuxa marka ama haddii aanu u baahnayn isagii looguba shubshubayo ama dee looba maydhayo xubnihii haddii dee aanay xaajo iyo baahi jirine laakiin dee ixdaarul ina iyo waxyaalahaasi iyadu taas wax basiyo ku suganima jirteen haddaba ii keena buu ihi faafraqa markii la keenay ayuu faafraqa shubay calaa kafayhi labadiisii kaf ayuu alaaa miraarin saddex goor buu biyii ku shubay faqasalahumaa uu maydhay macnaa waxa weeye weelkani weel af bannaan buu ahaa gacantana la gelin karo biyiina ay ku jireen haddaba markii loo keenay dadkiina inay way eegayaan weysadii rasuulka ilaahayna uu tusayaaye gacanta markiiba muu gelin biyaha oo saas isagoo dee ikhtilaafa ama kasoo darsanaye horta weelkiibuu san ugu soo fooda leexiyey ama jejeedhiyeyoo labadii kaf buu saddex goor maydhay intaanu weelkii gelin waana sidii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyhna baraydbaa taas amayna faray faqasalahumaa uu maydhay uma adkhala uu geliyey yamiino de labadii kaf way maydhan yihiin saddex goorna waa maydhee midigtiisiibuu geliyey fil inaai weelkiioo famadmada wastanshaqa famadmada uu luqluqday wastanshaqa waanu sandaarsadoo kolley halkan istinsaarkii waa kaba maqanyay bal waxa weeyaanoo iyada tan laakiin riwaayo inoo dambaysa haddii a la yidhaaho waxaa kuwa wada sugan saddexda uba way ku wada sugnaanayaanoo luqluqashadii istinshaaq iyo istinsaarkii kolley istinshaaq iyo istinsaarkuna waxay yihi istinshaaquna waa dee oo neeftii markaa ama dee waxaw dib loogu jeedo xaggii sankii ilaa dee bacaraarkii intaa sare la gaadhsiiya si loogu soo nadiifiyo istinsaarkuna waa soo celintan la soo celinayo iyadoo halkaa lasoo nadiifinayo kolleyna istinshaaqii dee waa wax ka laasimaya istinsaarku kaba dhalanaya ee xadiidkaan leenahay markuu inoo soo celiyo iyadoo ay istinshaaqyo istinsaarku wada socdaan ayaa inoogaba iman axaadiida ama abwaabtan imika umuurahana babaab u dhigan doonaa madmadada u dhigan doonaa istinshaaq iyo istinsaarku baab u dhigan doonaa waa umuura inoo soo socda haddii ala uma qasara uu maydhay wejo wejigiisii alaaan ee labadii kaf saddex goor buu maydhay luqluqashadii iyo sandaarsigiina waa laba yimi waxaa laga yaabaana dee kolley nusqooyin kala duwan waa haysataan famadmada wasanshaqa ayaan anigu aqriyay halkan waxaa laga waa ruwaadda bukhaari barhkooda waa ruwaaddii kaba dambeysay barhkoodna halkan famadmada wastansara ayaaba kuba sugnayd waana riwaayada uu xaafid sharaxa kuba soo dhiganayo oo bal matalan waxaad filaya oo riwaayada dee abudar oo kale waatuu ictimaadsado ee kushmihani baa lafdiga istinshaaqi markaa dhibaato ma lahaan leeyahay haddii anigu istinshaqa aqriya istansara ay idiin taallo ama istansarada bedelkeeda istanshaqa barhkiin ay u taallo intaba waa ruwaadii bukhaari barhkood ee iyagoo matiga inoogu iman doonaan wada socdaba bal taas buu laba yimi imika halkaas oo istinshaaqi halkana waxa weeye oo duruqda xadiidka oo kale iyada tan walow alaaan alaaan inoo taalo gacmi faraxalashadii hore uu saddex goor rasuulka ilaahay maydho xubnii kalena saddex saddex inoo taalo sida cuhmaan inoo soo cadayn doono halkan xadiidka duruqdiisa markan luqluqashadii iyo sandaarsigii cadad lagu qeyday may jirin xadiidkan markaan gaar ahaantiisa eegno oo dee waata imikata inoo taalo laakiin riwaayaad aan inaga waa riwaayaadka kitaabkeena dhacaya bal iyo muslim yaba dhacay laakiin ibnulmundir oo kale iyobaa dariiqa zuhri abu daa-uudna xadiidyadaa isagoo axaadiida cuhmaan ee weysadiisa soo celceliya ama waxoogaa israaciya duruqda qaarkood ayaa waxaa kuba yimi iyadoo bal matalan cadadkii laba sheego iyaguna saddex goor ay tahay bal intaa wixii dhaafsanna abwaabtoodan ku arki doonaa uma qasala uu maydho wajahu alaaan saddex goor wayadayhi labadiisii gacmooda waa mid kastaba gaar ahaanteeda ilalmirfiqeyni weliba muslim iyo dee inuu midigta horreysiyo bidixna dambeysiiye taas baa kuma sugnay tayaamukii iyadna ilalmirfiqeyn alaaa miraarin saddex goor uma masaxa bira'sihi madaxiisiibuu masaxay halkan intaasunbaa kuba sugan xadiidka duruqdiisan dee saxiixa inoo dhacday oo dhan wax intaa ka siyaadsani ma sugna cadad ma sugna bal laakiin baab buu inoo keeni doonaa baab bukhaari baabulmasxi ra'si maratan baab buu dhigan doonaa baab kalena wuxuu dhigan doonaa masxu ra'si kulli bal intuba waa laba baabo insha allahu tacala inta weyse inooguma imanayo bal wixii markaa meeshaa jira miyaa saddex ay soo aroortay oo saddex goor miyaa isagana takraarku sunno ma yahay mise markii lagu kaaftoomaya bal waxba imika taa kama hadlayno abu daauud baana matiga yidhaahaba axaadiidii saxiixayd ee cuhmaan waxa kuba sugnayd uun dee uu masaxay uun taasoo mar keliya bacnaa cadad iyo waxyaalaha ku sugani may jirin bal kolley riwaayaadkana waatay noo taale laakiin marka uu dhigto baabu masxi ra'si maratan markaas baan insha allahu tacaala aan yar eegi doonaa un masalada sideeda uma qasala rijaleyhi labadiisii lugood buu maydhay alaaa miraarin ila lkacbayni ilaa labadii kuraamood uma qaala wuxuu yidhi cuhmaan baa odhanaya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi man tawadaha ruuxa weysaysta naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale waa saa aan u weysaystay waayo ficlan buu isagu saa maantaba dadka ficilka ugu muujiyaa rasuulka ilaahayna uu arkay isagoo weysaysanaya xadiidkanna uu kaba maqlay haddaba weysadaydan oo kale ruuxa isagu weysaystaa waa weyse taydaa laba mida naxwigeed imaam nawowi baa wuxuu dhaha raximah llahu tacaala halkan muu odhan mila wuduu'i haada ee naxwa buuhi waayo rasuulka ilaahay weysadiisii wax jaanib kastaba ulaba mid ah oo si kastaba ulama siban dadkuba ma karayaan waa sidaad kaba cabiree laakiin dee alfaada xataa kitaabkay kuba iman doontaa barhkood mitil halkan kaba cabiray naxwina waa tan lagaba cabiray waxa weeyaan iyadoo mantawada'a wuduu'i haadayo kale waa wax isku dhow uuna waa alfaadihii ruwaadda weeyaane weysadaydaasoo kale ruuxa weysaysta laa yuxadiu uma tukada sallaa ragcatayni laba ragcadood waa laba ragcadood oo sunnihii weysada ah iyadna waa wax inoo dambeeya oo inay jidaysan tahay ruuxu markaa weysaysto inuu dee salaad tukado laa yuxadiu xaal aanu sheekaynayn fiihimaa labadaa ragcadood dhexdooda nafsahu naftiisii oo ina aanu sheekaynayno bal waxawey naftiisii kale culimmadu tay ku xambaareena waa waxa uu ruuxu sii wadanayo macnaa marka qalbigiisa iyo khaadirkiisa wax ku soo dhacaan hadduu markiiba iska gooyu ka jeesto oo aanuu bal matalan iska celiyo kollay fadligan ma waayayo laakiin markay wixii khaadirkii kuba soo dhacaan ama dee waxyaalaha adduunyadii had iyo goor waxaan dadku markaaba shaydaanku xusuusiyo oo kale uu sheekadii halkii iyada hadal ka sii wado inuu iskaba goyn waa taata fadligan mancinaysa laakiin wixii uu markaaba khaadirka qalbigiisa kuba soo dhacayo kol iska celintiisana ikhtiyaar uma laha ama awood uma laha de isaga laakiin siiwadka la sii wadaye wixii qalbigiisii ku jiraye laga yaabaa inuu salaadiiba kaba jeesto taas baa isaga kasabkiisii noqonaysa taas baana fadligii mancinayse laakiin hadduu markii wixii uu qalbigiisii kaba dareemayba iska celiyo gooyo oo kaba jeesto salaadiisii uba jeesto kolley dee waxaa shaksiga awoodiisa kaba baxsan fadligan kama celinayso inoo soo socda haddaba laa yuxadiu fiihima nafsa ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii horeeyey min dembihi dembigiisi horaa loo dhaafo waa fadli aada iyo aada u weyn walow dee in labadaa ragcadood inuu intaa uu ku jiro is ilaaliyo qalbigiisa wax kale aanay soo gelin kolley malaa sucuubadeeda ay leedahay waana taan leenahay waa wixii istirsaal keenaya hadduu markiiba iskaba gooyo iska xidha albaabkaas kolley fadligan kaba mancin mayso ka mancin mayso waxaana yidhaha halkan dee kolley waxyaalaha qalbiga kusoo dhacayaana labay noqono waxa waa adduunyo inta badanna waa waxaa dadka qalbigooda kusoo dhaca waxa adduunyo kuba tacalluqsan oo taasi iyada had iyo goorba inuu ka joojiyo qalbigiisiiuu ka gooyee noqon waxna aakhirabuu ku tacalluqsanyo haddii uu bal matalan salaadan mutacalaqaadkeedii yahay oo kale dee waxaabaa la arkaa salaadii dee wixii uba jeeday ama la socod uu laba soconayo ama macaanida waxaan uu leeyahy kuba fikirayo kale taasi waxaa la arkaa inaanay fadligii waafsin laakiin umuur kaloo salaadii ka baxsan oo mutacalaqaadkeedaan ayna laakiin umuur aakhira hadday tahayna dee si aanu salaaddii uga jeedsan taasna waxay noqonaysaa waxyaalihii dee bal matalan istirsaalkiisa iyo inuu taa kuba shuqloomo ruuxii fadligii ka hor joogsanayay noqonaysaa xataa amar aakhiraba haba noqotee bal waa umuurahay say kuba tafsiiliyaane ufira lahu maa taqadira min dembi xagga marka la eego dembi daahirkoog dee waa dembi kabiire iyo sagiiraba in lagaba dhaafaya waa daahirkaan laakiin maxaa jira culimmadu ay khaas yeelaanoo tan iyo wixii la midka ahaa sakaartay ku khaas yeelaan taasna waxaa keenaya dee axaadiid kala duwan oo axaadiidii rasuulka ilaahay kaba mida oo rasuulka ilaahay iskaba daaweysadaee salaadihii shanta ahaa soomkii rabadaan jumcadii ilaa jumuca wuxuu ihi mukafiraatun limaa baynahunna ida jtunibat alkabaa'ir haddii kabaarirta layskaba ilaaliyo wixii dhexdooda ayd kafaaro gudaysa weysada nafteeda ayay taasi kuba timi maa lam tuksha alkabaa'ir maa lam tuta alkabaa'ir ida jtunibat alkabaa'ir intuba waa alfaad axaadiid inoo saxiixo taas bay data culimmadu uguba qaydaan waxaan ruuxa halkan lagagaba dhaafayaa inuu dunuubtii sakaa'irtaa yahay taas baa lagaga dhaafaya salaadaha iyo acmaashan kale saalixaadkaana waxa laguba dhaafo haddii uu markaa ruuxu aanuu sakaa'ir ba lahay inuu kabaa'ir leeyahayna dee qadarkeedii in la ilaahay kaba fudaydiyo ama kaga dhaafo in qadarkeediia waaba la rajaynaya dee ruuxii aan waxaba lahaynba taasi waana naadire waxay noqonaysaa ziyaado darajo iyo fadli u biiraya xasanaad loo kordhiyey waxay ilaata waa fadli aada iyo aada u weyn ayaa iyada halkan inooguba sugan xadiidkana waa inoo soo celin doonaa laakiin mar dambuu meel dambe ku keeni doonaa waxaa la socotay inuu waa xadiidkan bay la socotaa inuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh laa takhtaru waraa kadsoomina ha ku daganina oo macnaa waa maxay intuu ruuxuu camalkii sayiaa iska badiyo ama acmaashii sayiaadka in badsado isagoo leh salaada lagaaga dhaafaya ama camalkan saalixa lagaga dhaafaya bal taasoo uu laba yimaado taas baa iqhtiraar noqonaysa ha ku kadsoomina waayo salaadan ilaahay ku dhaafayo dunuubtaasi waa salaaddii uu isagu aqbalay dee inaguna aqbalka inuu inaga aqbaliya kalama oginoo qabuulkeedii war uma hayno saa daraaddeed ruuxuu inuu kadsoomo oo acmaashan saalixaadkaa ee kafaarada dunuubta uba noqonaysa intuu taa kuba kadsoomo inuu fudaydsado macaasidii wixii kaba dhacayay waa ikhtiraar weyn saasay xadiidka uga timi aakhirkiisa laa takhtaru waana meel dambe oo kitaabka qaybihiisa dambe weeye وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال بل حديث كي مكان كبص وبحنوية markii horena sanadka ibraahim ibnu sacad baa inooguba sugnaa sheekha bukhaari sheekhiisa u sheekh ahaa waa kii uun sanadkuna halkan mucalaq maahe waa mowsuul oo waa dee dariiqa horunbaa laguba wariyuu mowsuul ku yahay haddaba ibraahim baa laakiin dariiq labaad ba on kii hore ahayn baa xagga dambe xadiidkii uu kuba yeeshay ibraahim baa wuxuu yihi qaala qaala saalix ibnu kaysaan ayaa wuxuu yihi qaala ibnu shihaabin bal markii hore eego ibraahim ibnu sacad wuxuu ka warinayay ibnu shihaab ibnu shihaabna cadaa cadaana xumraan laakiin maxaa jirta ibraahim ibnu sacad baa sanad kale leh wuxuu xadiidka kaloo ka maqlay saalix ibnu kaysaan waa nin ibnu shihaab dabaqadiisiia laakiin ardaygiisii ahaa laga yaabaa xataa de ahaan inuu ka weynaayo dee isagoo weyn buu cilmiga dalabkiisa bilaaybay baa la yidhaahaa ee waa dabaqadiisaan leenahay saalix ibnu kaysaan ayaa xadiidkii wariyey oo ibraahim ibnu sacad meye uu ka warinayaa saalixna ayuu kasii warinaya ibnu shihaabkii markii horeba aynu ibraahim ibnu sacad toosugaba warinayay ibnu shihaabna xadiidkii halkuu cadaa ibnu yaziid uu kaba markii hore ka wariyey mee curwat ibnu zubayr buu kaba warinaya curwana xumraan kaba warinaya markaa dariiqan danbaan hayno afar taabici baa sanadka ku sugana waa saalix iyo ibnu shihaab iyo curwe iyo xumraan farqina waa u yar dhexeeyey ziyaadaana riwaayada curwa ay leedahay oo wuxuu yihi markaa ibnu shihaab walaakina curwata balad cadaa ibnu yaziid saasuu igu waramoon uga maqlaye laakiin curwa yuxadiu waa waramaya can xumraana xumraan buu kaba waramaya weysadiina wuu soo tilmaamay uu soo sheegay saa riwaayada hore baan ku soo aragno maxaa riwaayada cumraan curwo kuba sugnayd falamaa tawadaca cuhmaanu cuhmaan markuu weysaystay ayuu qaala yidhi alaa uxadiukum ma idiin waramaa xadiian xadiid ma idiin sheega lowlaa aayatun haddaanay jirin aayad dee kitaabka ilaahay ku sugan waana tay noo soo socota koley muslim baanayn lafdigiisu ah lowlaa aayatun fii kitaabillaahi halkan laakiin bukhaari aayatun maa xadadtukum way idinkuma warameen waa sidii abu hureyre ayn kuba soo maray haddaan aayadan dee cilmiga in la qariyo mancinaysa ee markaa waciidka weyne ugu suganya dadkaa cilmiga qarinaya aanay jirin arrinkan si aan looguba kadsoomin si aan meeshiisii ku habboonayd meel aan ahayn dadka qaarkood aanay ulaba kicin oon ka aamusi lahayo idinmaba aan sheegeen samictu nabiya sala allahu caleyh wasalam yaquulu rasuulka ilaahay baan maqlay xaaluu ku qowlayo laa yatawada'u ma weysaysanaya rajulu nin haweenidna waa la miduun waa farqi uma dhexeeyo ninkaasoo yuxsinu fiicnaynaya wuduuahu weysadiisa oo wayusallii tukanaya asalaata imaka waa salaaddii maktuubada ahayd waayo intaa hore waxay idba dee iyadoo markii weysaystay uu salaad tukado tanna waa axaadiidii kale kuba timi xagga salaada iyo inay kafaaro salaadaha shanta ay yihiin tukanaya salaad salaaduna waxa weeye waa salaad farada waayo muslim baa xadiidkan markuu warinayay fa yusalii hadihi salawaat alkhams salaadahan shantaa tukanaya ayaa kuba sugnayd laftigiise haddaan markaa ma jiro rajul yuxsin wayusalii asalaat ilaa oo la helo ruux shaksi weysaysta weysadiisina si fiican u weysaysta waana weysada aynu soo maray ee dee inoo dhan en aragnee waxa weeyaan cuhmaan uu weysaystay weeyaan imika tan aynu kaba soo baxnay rasuulka ilaahi weysadiisiina ahayd bal taaba weeye haddaba waayo mar kalena uu soo celin doonaa haddii bal weysadaa weysaysto uu salaad tukado ilaa kufira lahu waa loo dembi dhaafaa lahu isaga maa beynahu wixii isaga dhexdiisa iyo wa bayna salaati waa salaadii isaga bal maalan salaada uu tukaday ku xigtee kaba horeysay xataa yusaliyaha ilaa salaadan ka gudagelayo uu tukanayo oo macnuhu waa tan kolley ujeeddadu taas weeyaanoo salaadihii faradka ahayd siduu rasuulka ilaahay baa axaadiidiisa inoogu caddeeyey salaaddii cishaaye imaka ilaa salaaddii maqrib intii udhexaysay wixii ruuxa kaba dhacay kafaaro uga noqon salaaddii subaxna salaaddii cishaaye ilaa wixii udhexeeyey wixii kaba dhacay kafaaro u noqon salaadaha kalena waa saasoo kale marka waxa weeye maa beynahu waa isaga iyo wa beyno salaati alatii taliyaha salaadaha tii ku xigtoo kaba horeysay xataa yusalliyahana waa xataa yashraca fiiha waa ilaa salaadanu kaba gelayo ilaa iyo salaadii kale intii udhexaysay wixii ka dhacay waana dunuubtaas qaa'irtaa waayo xaadiisyada aan sheegaya ayaaba qeydka umuurahan laba socday ayaa ilaahay kagaba dhaafaya waana fadli weyn laakiin si isagoo ka baqanaya dadku inay kuba kadsoomaan waana kaa aan leenahay xadiidkiisa ilaa takhtaru laba socotay ayuu isagii malaa waxa weeyaan islaha haddii aan waciidkan weyne kitmaanka cilmiga kuba soo arooray aan u jirin uu iskaba day lahaa si aan dadku uba kadsoomin baabulistinaari fi lwudu sandaarsiga ama biyihii dee sanka lagaba soo celinayo waa istinshaaqa dabadi baabkiisii weeye waa weysada dhexdeeda istinaarkii laba imanaya dakarahu waxaa wariyoo sheegay cuhmaanu cuhmaan iyo cabdullaahi bnu zaydin iyo bnu cabaasin radia allahu canhum can nabiyi sala allahu caleyh wasalam waa waxa weeyaan istinaarku waa darxulmaa iladii yastanshiqhu lmutawadi way biyahan uu shaksigu sankiisa neeftiisa dib uguba jiidayo soo celinta la soo celinayo taas baa lagu magacaabaa istinhaar labaydha inta badanna waa gacantii baa la kaalmaysanaya waa gacantii bidix ayaa la kaalmaysanaya si taa layskaga soo celiyo bal taasba weye imaam maalik bay ka soo naqliyaan culimadu karaaho ay karhiyey inuu ruuxu isagoo gacantiisii kaalmaysanu biyihii uu dafka u jiday dee san isaga soo celiyo oo kale uu leeyahay ficilkii dawaabtuu shabbahayaan bal markaa wuxuu leeyahayna markaa saddexan sheekh saddexan saxaabiyu noo magacaabay cuhmaanna xadiidkiisii waan soo aragno way kuba sugnayd cabdillaahi ibnu zaydna xadiidkiisii uu isagoo dheer waa inoo dambeeya waa kuba sugnaa ibnu cabaasna xadiidkii rasuulka ilaahi weysadiisa intuba way wariyeeno rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh istinsaarka waa laba yimi waata taasi iyadu waa mid wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi cabdullaahi waa cabdullahi ibnu mubaarak imaamkii weeye qaala akhbaranaa yuunusu can izuhriyi qaala akhbaranii abu idriis abu idriis alkhawlaani anahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam isagoo rasuulka ilaahi ka warinaya anahu qaala inuu yidhi man tawada'a ruuxa weysaysta falyastanhir dee istishaaqina waa raacayaaye macnaa biyihii uu sankiisa geliyey ee uu neefta dib ugu jiiday haiska soo saaro nasrigina waa taan soo sheegnay asalka hore nasrada waxaabay dhahan waa daraftan sanka ama caaradiisa dee wakhtigaasna laga dhaqdhaqaajinayo taas baa nasro laydhaa istibtaarkuna waa ikhraajkii wixii markii hore galay sankii gaadhay biyo ahaa inta lagu soo nadiifiyo lasoo celinayo taa ha laba yimaado waman istajmara ruuxa isagu dhagax iyo wixii la midkaa ku istinjooda ee nijaasii iskaga biiyaana falyuutir witri ha kaba dhigo waxa uu masixitaankiis oo saddex goor in lagaba dhigaa sidaan soo marnay waajib bay noqon wixii kaba badanna witrigu waa fiican yahay ee laakiin waa sunno uunoo dee ruuxu haddii uu kaba tago kol hadday meeshu nadiifowday oo waxa weeyaan xaraj korkiisa maaha iyo culaysta abu daa-uudba uu wariyee bal taa wey haddaba man tawada'a falyastanhir amar weeye rasuulka ilaahay na amrayo istinshaaqana rasuulka ilaahay waa amray idna xadiid baa kuba yimi marka aimada qaarkoodna waxay kuba tagaan istibtaarku kole dee istinshaaqina waa laazimaya una waa inay taa kuba tagaan inuu waajib yahay bal taas weeye in badanoo ahlucilmiga kaba midina waxay kuba tagaan dee inuu sunno yahay barhkood baa ijmac soo naqliya laakiin ijmac maba jiro kolley qolooyinkaa sunnaha ka dhigayna amarkan linadbi bay ka dhigayaan iminka xadiidka aan kuba hayno taas bay kaba dhigayaane laakiin dee waxa weeyaan kolley in la ilaaliyo ruuxu aada u ilaaliyo weeyo waayo amarkan sariixa ayaa kuba yimi oo waxa weye qolooyinkii rasuulka ilaahay weysadiisa dhammeeyey ee hagaag u soo wada dee mid mid inoogu soo wariyaya xubnaha siduu maydhayada mid ka tegay mayu jireen dhammaanba rasuulka ilaahay waa ilaalin jireen bal markaa istitaarkiiyo istinshaaquna way islaazimayaane dee waa kolley amarkana waa jira ficilkii rasuulka ilaahay marna aanu kaba tegin khaasatan qolooyinkii inoo soo wada dhigayna waa jira dee bal maalan inoo soo dee inoo soo wada naqliyey taase waxaa weeyaan laakiin jamaahiir culamaa qowlkooda ah in nadbi yahay markana linadbi bay kaba dhigan istijmaarka waa taan horaan ugaba soo hadalay baalamba oo kan baabul istijmaari witran wata aan lahayn weysadii iyo way islaazimayaan istinshadiya laakiin haddana xagga tartiibta daahirkii malaa gees in laysu raaciyo ahede imakana walow xadiidka weysana ay kuba sugan tahay wax ku tacalluqsan oo istibtaarkiibaa jire laakiin jumlooyinkii xadiidku ama qaybihii axkaami u kulansaday ayuu istijmaarku kama mid ahaa baab gaaro u dhigtay oo baabulistijmaari baabu xukm اlistijmaari witran way bal xukumka uu leeyay in markaa wax aan biyo ahayn la isticmaalayo istinjo loo isticmaalayo isagoo witriga laba isticmaalo ama taas iyo dee halkaa faritaankii laysba faray ayuu baabkiisiiyaan xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaal akhbarana maliku can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa tawadaأ hadduu weysaysta axadukum xadkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa muxuu yeelayaa waa maa-an dee mala bukhaari ruwaadiisa barhkood kuma sugnayn maa-an hadday idiin taalana barhkood waa sida abudar oo kale riwaayada muslimna iyadna way kuma sugan tahay xadiidka abuzinaad markuu kaba warinaya dariiqan maalik maahe falyajcal ha yeele fii anfihi muxuu yeelayaa maa-an biyo weeye oo waa istinshaaqii uma liyanhur macnaa haska soo saaro oo biyihii dib haysaga soo celiyo taas weeyaan isagoo kusoo nadiifinaya taas liyanthur iyo liyantathir iyo markaas labadabana iyagana ruwaaddu halkan way wariyaan liyantathir barhkood baale abudar iyo asiri kuwa iyaguna liyanthur oo dee markaa sada la daminayana adu waa isla wada macno un baan leenahay nathara iyo istanthara iyo intathara intuba waa markaa biyaa dib looga soo celinayo sankiya taasi waa mid xadiidkii hore aynu kuba soo maray waa amar kale oo ah dee xadiidkii hore wataan soo aragnay waman istajmara ruuxa isagu ku istinjooda jimaar iyo dhagxaan iyo waxaa isticmaalaya falyuutir ha witriyo witrigu halkan waxaan leenahay markuu saddex yahay waa ti aynu xadiidkii kusoo maray inoo horeeyo waajib bay noqon marka hore saddex goor in la masaxa xataa hadduu mar meeshii ku nadiifowday ama laysidhi aahaarteedi way tirtirantay saddex waa la gaadhsiinaya marka witrigii wuxuu laba mid yahay qeyb kaba yahay waajibkii laakiin wixii intaa ka badan ruuxu hadduu sii yowrowdo isagoo meeshii nadiifinaya istijmaarkii ama iitaarkii ayaa sunno ah laakiin waajib ma aha oo hadduu iska daayo abu daawuud xadiidkiisa aan soo naqlinay ayaa tilmaamaya waman laa falaa xaraj waida sayqada hadduu tooso axadukum axadkiin min nowmihi xadiidkan imaam maalik dariiqiisuu kaba wariyey dee daahirkiisuna waa inuu xadiid keliya ahaa kitaabka muwada'ana kolley waa kala go-an yahayoo intan isayqada riwaaya walow dee gaar ahaan waa xadiid labaadunbay ahayd laakiin bukhaari waa kan israaciyey oo de markaa kolley israacintan uu bukhaari israaciya waayo dariiqii maalik iyo muwada iyo ruwaadii muwada way kala googoyeenoo laba xadiid ama ayay kaba dhigeene waxay tani markaa ay noo tusaysaa bukhaari isagoo dee ay agtiisa aanay baasi ku sugnayn haddii laba xadiid kol hadday isku isnaad keliya yeyn siyaaq keliya meel keliya in laysuguba geeyo taasi sadee xadiidkii keliyahaa in la kala googooyo iyadoo axkaamta kala duwan uu kulansanayo la eegayaaba agtiisa dee kitaabkiisana ay ugu soo noqnoqoto taasna agtiisa jaais ay ugu tahay baltana inay jaais ahayd weeye waayo maalik xadiidkiisii weeye isaguna ida sayqada oo kale xadiid gaaray ahayd laakiin sanad keliya ayay wada leeyihin waida sayqada axadukum min nawmi hurdadiisii hadduu ka toosay axadkiin falyaqsil ha maydho yadahu gacantiisa qabla an yudkhilaha laftigeed min nowmihin hadday maalin tahay iyo hadday habeen tahayba kol hadduu hurdadii ka soo tooso weelkii iyo aanu gacantii laba geline horta intaanu weelka iyo wuxuu kuba weysaysanaya gelin gacanta iskaba maydho kolleyna culimmada macdamkoodu waa tay ma kala farqiyaan habeenkii iyo maalintii imaam axmed iyobaa iyagu malaa iyadoo maalintii ay u badan habeenkii uu badan yahay hurdo hurdadiisuna ay ka dheertahay tii maalintii lafdigan ayna baatatna ay inoo dambaysa tacliilka kuba sugan ayuu arinkan ugu qaydaa marka ay de ama u khaas yeelaa markay maalin adigu hurdo habeen ay tahay laakiin lafdigan min nowmi haddaan eegno dee tanna waa hurdo tanna waa hurdo cilada marka la eego ah ruuxu ma garanaya gacantiisu meelihii ay joog ku sugnaydna dee kolley tacliilka iyo waxaan dee laga baqanayay inay waxyaalo gacantii soo raacaan aan laba arkahayn oo biyihiina ay hadhow dee taasi ay wax kuba keenaan ama taaiir ay kuba yeeshaan kolle ciladu mid keliya ayay noqonaysaa labadoodii wax farqi oo udhaxaynaya jaanibkaa ma jiro ida sayqada axadukum min nowmi falyaqsil ha maydho yadahu gacantiisa qabla an yudkhilaha intaanu gelin fii waduuih weysadiisi waa biyihii uu ku weysaysanayay waduu wowdu marka la fadxiyo wata aan soo marnay macnaha inuu leeyahy maxaa rasuulka ilaahay ku cileeyey fa ina axadakum axadkiin laa yadri ma garanayo ayna baatat yaduhu gacantiisu halkay bariday halkay u hooyatay ma oga waayo waa hurdaa waxaa dhici karta gacantiisii inay dee waana weelkii markaa uu biyaa weysada gacanta gelinayaa nahyigan yahay inay wax dee bal maalan waxaaba dee shaafici oo kale iyo raximah llahu tacaala halkan waxaabuu kuba tacliiliyey oo kale dee iyaga waxa u badnaa inay markaa ay dee wax iska biinayaan dhagxaan iyo waxaa iskagaba biiyaan oo kale taasna cayntii hadday suuliso kollay raadkii oo dhan ma wada tirtirayso dhulkiina waa dhul kulul oo kale waaba dhici karta inuu kuba dhiidido maxalkii oo dhiididay oo dee ina wixii biyuhunbaa wada suulin karee waxa weeyaan waxaan dhagaxii ma wada tirtiri karee meeshii oo yar qoydaa ma gacantiisii oo dhiididba inay meeshii taabatay halkaasi ay wax kaba yimaadaan bal markaa waa tacliilkana waa khaasatan tafsiir shaafici weeye ee ma oga axadkiin halkay gacantiisu ay bariday ma oga e bal ha maydho gacantiisii inta aanu waxa weeye weelkii gelin bal taabow kolley waynu soo maro rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weysadiisii isagoo sooba jeeday inuu weelka aanu gacanta gelin jirayna horta uu dabadiisa ku maydhi jiray dabadeedna uu markaa dardarsan jiray waynu soo maray taasna waana istixbaab sunnihiina ka mid weeye laakiin taa ruuxu hadduu soo jeeday inaan weelka aanu gacanta gelin nahyi gaaroo kuba yimi ma jirto walow dee taa ay rasuulka ilaahi ficilkiisii aan hayno laakiin markaa uu hurdo ka soo tooso oo kale kolley nahyiganaa jira inaan weelkii gacanta la gelin iyadoon la yskaba maydhin de markaa baambadiya waxaa lagu weysaysanaya dee ishkaalkaasi maba imanayo weelkii haddii ibriqiya waxaa weysiya lagu weysaysanayo ad ku shubaysaan sina arrinkaasi ma jiro weel marka uu doonaya ruuxu inuu gacanta geliyo horta haddaanu hurdana ka soo toosay intaanu gacanta gelin bal waxa weeyaan weelkii in waxa weeyaan dabadda ha kuba maydho kolley amarkana jumhuurulculamaa waxay kaba dhigaan de waxa weeyaan inuu nadbi yahay oo kaleo waayo nijaasadan haddii aan leenahay waaba intaasoo waxay soo raaceen waa nijaasa mutawahama ama muxtamila wax lahuba maaha shakigana inaan yaqiin lagu suulin waa taa aynu soo maray oo markaa weelkii xataa hadduu waqtigaa dhexgeliyo biyihiisaa kuma nijaasoobayaanoo dee imanka umuurahani wax dee lahuba maaho wixii la hubee asalkee dahaarada ahaana umuurahani ma kaxaynayaane laakiin waa ixtiyaadkii oo bal maalan ruuxii inaanu bal markaa weelkii horta gacantii laba maydho intaan laba gelin oo kale kole xadiidkan oo kale shaaficiyadii aan eegnabe dee waana istidlaal daahire waxaabay u daliishadaan in dee la kala farqiyo bayna wuruudi ilmaai cala nijaasa iyo oo bal maalan wa bayna wuruudi nijaasati cala almaa maalan waa maxay koley dee waana shaaficiya agteedii otii macruuf ku ahayde haddii imanka weelkani waa jiraa biyihii baaba kuba jira nijaas baa dusha ama mare nijaasaysan ama waxbaaba dee dusha lagaba keenayoo kuba dhacdayoo waxaan soo aroorayee imanaya ama meeshan waa nijaastii wixiina taasoo kale dee wixii way nijaasaynaysaa laakiin haddii ayba maalan biyuhu ay yihiin kuwa nijaasta kusoo arooraya macnaa maradii ama wixii kale nijaasaysnaabaa biyihii laguba shubaya waa ka daahir noqonaya laakiin gacantii nijaasaysnayd oo kale nijaas lahayd haddii biyihii la dhexgeliyo dee kuma daahir noqonaysa bal biyihii bay fasaad kuma keenaysaa tafriqadaasay laba yimaad markaa tafriqadii oo kale waa umuurahay u daliishadeen xadiidkan baa kaba mid oo rasuulka ilaahay waa kan leh salawaatullaahi wasalaamu caleyh horta biyii intaan la gelin gacantii dabadda ha laguma maydho maxaa la diidayey gacantii oo hadda weliba nijaasteedii aan laba hubin in weelkii la dhexgeliyo weelkii la dhexgeliyo kolleyna walow aynaan lahayn xataa haddii la dhexgeliyo imika way nijaasaynaysaa laakiin meesha dee nahyigan baa jira waana nooc taaiiro wax laga baqanayaa jirta inay waxyaalo jiraan ruuxiyaani agtiisa wax xaqiiqo aba kuba ahaaninbe bal markaa waa taas oo kale oo imika waanayn bal istidlaalkoodan ama jaanibkaas ama waxyaalaha tafriqadooda meelihii dee u asalkaaba weeye in kol haddii laysu diiday oo la leeyahay habagelinninana imanka waa iyaduna waxooglay noqonaysaa waloo aan lahayn dee imanka wax qadciya maahe shayga xataa hadday nijaas tahay dee nijaas yar bay noqonaysaa wax weelkii iyo biyihii dooriyana maba noqonayso bal markaa wixii yaraa een badnayn ee biyo ahaa taaiirka iyo raadka ay ku yeelanaysa wixii aan doorin ee nijaas ahaydna bal iyaduna dee walow ay mafhuum tahay ama wixii aan halkan lagaba qaadanaya ay tahay oo wax ka xoog badan hadduu yimaado keenaya inaan tagayur la-aan kol haddaan wuxuu isbedelin wuxuu daahir un yahay bal iyadana kolley dee waa umuuro halkan xadiidka umuurihii waxyaalihii lagaba qaatay ama lagala soo baxayay ama lagaba fahmayey umuuro kaba mida weeye baabu qaslrijlayn walaa yamsaxu lqadamayn wuxuu u baabaysan yahay labada lugood maydhitaankoodii waa xukmu qasli rijlayn oo labada lugood in la maydhayo oo taasi ay dee weysadii laga maarmaan u tahay walaa yamsaxu ma masaxayo ruuxu alqadamayd biyihii iyo gacantii qoyanaydun labada qadam kuma masaxayo cirhbi iyo meelihii kale ee la maydho ayaa waajib ah xadaana musa qaala xadaana abu cawaanata can abi bishrin can yuusufa bna maahikin can cabdilah ma maahaka can cabdilaahi bni camrin qaala anahu qaal takhalafa nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waa hadhay canna annaga fii safratin safro safarna aan safarnay macnaa safar bay wada ahayd makay ka yimaadeen madiinana ama kolli madiinaa lagu soo jeeday markaasaa rasuulka ilaahay ka yeer dib dhacay iyagiibu ka hadhay iyaguna way socdeen faadrakana wuuna soo gaadhay rasuulka ilaahay walxaal qad arhaqana alcas qad arhaqna alcasra waa ruwaadda qaarkood ama qad arhaqana alcasr salaaddii casriyadayna dabooshay oo dee mala ay rasuulka ilaahay markii hore yar sugayeenoo way kadib dhacday iyadoo salaaddii casri ayna haleeshay oyna soo gaadhay oo noo gashay ayaa rasuulka ilaahayna soo gaadhay fajacalnaa waxaanu bilownan gudagallay natawado inaan weysaysanayno degdegiina wanamsaxo aan masaxayno calaa arjulina lugaha yagana aan qayo aan kun gaagaadhsiinayno oo aan gacmaha ku masaxayno fanaadaa wuu dhawaaqay rasuulka ilaahay biaclaa sawtii sawtkiisa kii ugu sarreeyo wuxuu uhi weylun lilacqaabi min annaar weylun halaag iyo cadaab baa wuxuu u sugnaaday lilcaqaabi cirhbaha min annaari naar xaggeed oo waa cirhbihii aan la maydhin ee waxaweye markaa la weysaysanayo dee dadkii iyagu muqasiriinta ahaa ee maydhi waayey baa cadaabkan lehe cadaab baa u sugnaadoo xag naareed ayaa halaag iyo cadaab ugaba sugnaaday macnaha waxa weeye markaa laguma kaaftoomayo masaxitaan la masaxo qoyn la qooyo uun ee lugaa waajibkoodu muxuu yahay faradkoodu muxuu yahay in la maydho kollayna wuu inoo socon doonaa umuurahaasi maratayna w alaaan laba goor baa rasuulka ilaahay taa yidhi ama saddex goor buu yidhi uu ku celceliyo adigu dee waanu dhawaaqayay waanu ku celcelinayay bal iyagiibuu wax ku barayaa sawdka uu sare u qaadayna waa ficilkooda inay laba yimaadeen isagoo kuba inkiraya waxaanu ugu celceliyay si dee looga fahmo dadkii dhawaaqiisa uu wada gaadho baabulmudwadati fi lwuduu waa xadiidkii cuhmaan imakaba soo baxnay markaa ma laqbaynayo kolley xadiidkana maa casharka ku joojinayna waa luqluqashadii weysada oo iyadoo xadiidku kii yahay ayuu qaybihii xadiidku dee ama xubnihii weysadu kolkol dee taraajim kala duwan uba dhiganaya bal waa baabu xukmi lmadmadati fi lwuduu waa weysada xukumkeedii markay noqoto xagga markaa luqluqashadan ujeedaa markay weysada noqoto bal taasba weeye kolley xadiidka inoo soo socda rasuulka ilaahay inuu laba yimi uun mooyaane inooguma sugna amar iyo taasiye laakiin dee iyadana saa istinsaarka iyo istinshaqa amar uba yimi ayaa weysada xaggeedana amar uguba yimi oo bal dee culimmadu wujuub iyo wujuubla-aan ha iskuma khilaafeenbe rasuulka ilaahayna sidaan soo sheegday waa ficilkiisii uu dee mustamirka uu laba iman jiray weysada uu ilaalin jiray amarna waa jiraayo markaa dee in aada loo ilaaliyo oo lagu gaboodfalin halkaas ana ama aan la fudaydsan ayaa arrinku noqonaya qaala ibnu cabaasin wa cabdullahi bnu zayd macnaa ibnu cabaas xadiidkiisii waa kaynu soo maray waxa weeyaan halkii dee wejiga iyo in kharfo keliya laguba maydho iyo cabdullaahi ibnu zayd oo weli xadiidkiisu isagoo dhan uu inoo dambeeyo oo waxa weeyaan inoo dambeeyo ayaa labadoodaba madmadadu way ku sugnayd dee xadiidkii cuhmaan aynu soo marreen waa tii kuba sugnaydee imika isagiibuu isagoo dhan keenaya radia allahu canhum can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam xadaana abulymani qaala ahbarana shucayb can الzuhriyi qaala ahbaranii cada bnu yaziid can xumraana mowla cuثmaan bni cafaana anahu ra'aa cuثmaana ayuu arkay dacaa biwadu'in isagoo dalbay in weyse loo keeno faafraqa calaa yadayhi min inaahi weelkiisii ayuu gacmihiisiibuu ku shubay biyihii dee weelka kuba jiray faqasalahumaa ثalaaثa maraatin saddex goor baanu maydhay labadii kaf uma adkhala yamiinahu fi lwadu midigtiisiibuu geliyey biyihii oo wadu waa weysadii biyihii lagu weysaysanayay uma tamadmada waa intuu karfo soo qaatay ayuu luqluqday wastanshaqa waa tan waa riwaayadii aan sheegaynay waa riwaayada shucayb labadoodii wuu sandaarsaday oo dee wastanhara istinshaaq iyo istinhaarkuna waa kuwa islaazimaya uma qasala wajhu ثalaaثa wayadayhi ila lmirfiqayni ثalaaثa uma masaxa bira'si uma qasala kula rijlin ثalaaثa lugkasaba saddex goor buu maydhay uma qaala ra-ytu nabiya salى اllahu عalيه wasalam ytwada naxwa wudu'i hada waqaala man tawada'a naxwa wudu'i hada uma sallaa ragcatayni laa yuxadisu fiihima nafsahu gafara lahu lahu ma taqadama min denbih allah subxana wa tacala aclam